bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsangaanshaeenka doorkaroon hamiinimaadan magaalada baydhabo subiinge kahanka qulqulayang musharaxiin anteegan xilka hildhibaannimada dowladda cusub ee sanadkan howlgalo laga sameeyay gobolka bakoolo lacag ka qof daldan ku shakiisanyiin intii ku tirsanyiin al-shabaab faahfaahinaha ku bahay dagaal beeleedyo kudhii deegaanka danyaray ee gobolka shabeellada dhexe dagaal khasaare jeysadii oo kudhii duleedka magaalada buulaburde rag ku tirsan daa-ish oo geeka lagu xukumay magaalada baydhabo siyaasiyiin diidan shirka maamulan sameeyowka iraan shabeellada dhexe madaweynagii hore sheekh shariif sheekh axmed oo toddobaadkan ku wajahan magaalada muqdisho akhbaaraadka binaan ka dhuwan sidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan sinhaytoy baa ku mid ahaa maraykanka oo duqeynka dilliga ku mid ee saraakiil sare ee ku tirsan daacisha duugmaan kuriyar ooyo kumanaan qof haniiska bahan gobolka kashmiira iyo weliba maraykankai ruushka oo ku murmahayn habajoojinta suuri
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin faylaa hamiinnimo sabte u taarigdan iyo ka eedanta tumi toddobada bilo sagaalaad sanadka lamada kun tumi litahana soo bahayana qodobadii warkan hamiinimaadana ka dhawaada yoogii oofisanga maxkamadda ciidamada qalabka wada ee soomaaliya qeybtii lixdanaad iyo waybageeka xukanaa ka shariday afar qofa
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya qaybteeda lixdanaad ayaa maanta min toban sano oo xabsi ciidan ah ay ku riday afar ruux oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda khilaafada islaamka ee daacisha ee fadhigeedu yahay buuraha galgale ee gobolka bari kuwaasi oo dhowaan ay gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeedda afartan dhallinyarada ee maanta maxkamadda ku riday xukunka ayaa waxa ay kal yihiin cabdicasiis xasan maxamed oo ah madaxa abniyaadka kooxda daacishe ee degmada baydhabo mahad nuur siidow samaynta qaraxyada macaamilka ah cali maxamed gaabow iyo maxamed sheekh maxamed cadde oo iyagana qaabilsan dililka qorshaysan tuuridda banbooyinka iyo qarxinta mootooyinka waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya qaybteeda lixdanaad gaashaanle aadan abuukar maxamed oo ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah kow cabdicasiis xasan mursal labo mahad nuur siidow cabdishakuur maxad maxamed sheekhmad ede saddex afar cali maxamed gaabow ay wada yihiin dembiilyaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay min toban sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda waxay xabsiga kasii daydaystay xabsiga ka sii daysay eedaysanayaasha kale ah xuseen cabdulaahi ibraahim maxamed xasan maxamed waydhaan aamina xasan shure maadaama si buuxda loogu caddayn waayo dembigii lagu soo oogay waxayna amraysaa taliyaha xabsiga dhexe degmada baydhabo inuu si deg deg a xabsiga ugu sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale maxkamadda waxay la wareegtay afarta bambo iyo bastoolada makaaroofta ah waxayna ku wareejisay wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyooyinka koonfur galbeed soomaaliya ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furaan racf waxaa sidoo kale maanta maxkamadda xabsiga ka sii daysay eedaysanayaasha kale ah kow xuseen cabdulaahi ibraahim labo maxamed xasan maxamed saddex aamina xasan shure maadaama si buuxda loo caddayn waayey dembiyadii lagu soo oogay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baygeek wayba subiinhanka qulqulaayay musharaxiin anteegan antiyo nagadan xildhibaanada cusub ee soomaaliya maxamed nuur cali cabdulaahi weyboako kumid ee musharaxiinta anteegan xilka xildhibaanimada cusub ee soomaaliya kaasoo geeka ku mid tahay musharaxiinta hadeeray magaalada baydhabo maxamed nuur oo waraysi la weeldhat idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weyba usugu ku warbiyey kooyooshay iyo walyaabo usugu ku doorbadi deegaanada kale magaalada baydhabo
runtii bulshadooda baydhabo waa gobolka hortuna gobolka kujeednu marka sida daraadee kulamo badan aqoon-yahanada iyo dhalinyarada iyo dadka mas-uuliyiinta intii kulamo lagooni goona lawadana shacabiga intii lakulan rabitaan joona yani fiirina wayn baahana soomaaliya way galay yani isbedel cusub hadda kahor way leerijaray oday dhaqmeeqa walxule ama waldoorade leerijari soo daraadeed bulshada cabashada makadhama leehayn wadna khiyaan bulshada lan adeegowmale marka bulshada way fadaana marka hore intii ogaayeen toofadu
xildhibaanada baarlamaanka dowladda cusub ee sanadkan yaa la filahaa in tilaka doorada deegaanada koonfur galbeed iyo-on ha ka qulqulhayaan xarunta maamulka ee baydhaba xubno hilalka fadahaayeen iska jaraan haano hadda qayb ku ah dowladda dhexe iyo haano hadda layka cusub siyaasadda inkastoo aan lahayn sida ololoya ka dhammaada doonta howlgallada daaka qobadyaala ka sameeyay gobolka bakool ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada gaarka koonfur galbeed soomaaliya howlgaliyo ka sameeyeen sacdooyuna dhaafne gobolka bakool iyo way balaashaga antigo ka qoobaden dadlan kugu shakiisanya antigo ku tirsanyin al-shabaab faahfaahintan siid cali muuse maxamed ater ayanin haya faahfaahinihii waybala ku helahayee dagaal beeleedi kudhii deegaan laka magacaabo danyare ee ku tirsan gobolka shabeellada dhexe saadiq cali ismaan iyo warkan jawara ku dari xilli dagaalbeeleedyo uu ka taagnaa tuulada daanyeri oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada sinijowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo waxyeelo xoogan ay kasoo gaartay labada beelood oo halkaasi ku wada dagaalamay nabadoon suudi xaaji maxamed akhil oo ka mid ah nabadoonnada kasoo jeeda tuulada daanyeri ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaalka qaabka uu dhacay isaguna sidoo kale sheegay in waanwaano hadda ay ka bilaawayaan wuxuuna intaasi kusii daray mar uu sii hadlayay in maamulka gobolka shabeellaha dhexe ay soo gaareen halka mashaqada ay ka dhacday bismillahi raxmaani raxiim waxaa ka dhacay shilay ay barqadii haystay wiil oo maajey kasoo baxay oo weyn kasoo gudbay ayaa aan kumisabe laba sano u dhexeeyo meeshaas ku dilay si baraara natiijad ku dilay kadibna un kulay meeshii wiilkaa la soo qabtay ninkii raayaxdaasuna meeshiias wax ku dilay asagana lagu dilay kii hore saasaas ku dhamaaday hal xayaataas waxay ku dhamaatay hal halay ku dhamaatay qoladaasna meydkeeda waa qaateen qoladana meydkii waa joogteen kadibna maxay dhihi jireen subaxaan kulay khiyaaraadkii loo timid in wada dhaqankii iyo bulshadii iyo jireed igu dhaqanto oo intay dhimatin ilaaha naga kaalo kule waxaan wax dhimo rabay noqdeen saasaas xagga ay ku dhamaatay oo labada biilood oo iskugu dhowey meesha kale marka uu sii sikado kullay dhalinyadaa xoogay iska baxday ninbay xoogay soo dileen oo beel kale ah ha ahaatee berigo midkaasaa la dugay odayaalaa jira subnanaa loo qaaday ilaa al-aanana waa la jiraa kulba waxaan filaa inay wax shaqaaqa kama jiraan in aan lagu soo heshiin doono kulley beelaha dadka dad walaale waa dad dirsi waay dad wax subbaan waay qalabna waa dhacaa wixii dhimanayana waa dhimanayaan midaas ayna joogtaa haa labada qolo waa la jiraay waxaa loo sumaana loo qaaday sumaantaasaa la jiraay waawaanaa bilaabanaysa marba sumaantaas lakala qaato ina waa ay bilaabato maxay jireen been nabadeed aan sinahay ciddaas kalena kulley been nabadeed waaye wixii dhici rabana waa iska dhaceen kulley wax shaqaaqe hadda kama jiraan waxay dhijireen dhibka meesha uu ka bilaabay qolada uu ka bilaabay wax oo u dhexeeyey ma jiro oo walaaltinima ahayn dhinaska qaarqaadana wax falkaas sameeyey dad walaale intaas ku sameyn uga keeneen qoladan kalena hadda wax oo dhibaata oo ka jira ma jirin kulley dhibkii dhaci jirin ee iska dhacay wixii taa soomaalida hadda ka jiro caadi oo looska caadi midkaan maxay dhijireen oo la kuwa hore la dilaayey waxa uu jiray toban iyo kow toban laba sano u dhexeeyey waa yaraay reer yaanye ee uu ilaalinayay kana waa u yimid wax yaroo iskakafyaraa ka dhex dhacay hase ahaatee kulley wax dhicira baa dhacay ninka wax dilayay labaatan iyo shan labaatan afar meelahaas uu jiray kulley ninkii meeshaasaas ku dilay kadibna dalkia ku baxay waa la soo qabtay xataa aabihiis wax la weydiiyey la yiri maxay jirin wiilkaada nin dilay waa dhalaaya labana wuxuu yiri dalku wuxuu masiyaan alla masiyo taas aaweed isna waa la dilay waa lagu kafaataas haa maamulka waa soo dhexgalay shalay waa yimideen waabay arkeen maantana waa ku jiraan oo qaara ka jira in ay shaqaaqo kale aysan dhicin maadaama oo gobolka shirwar badan lagu qabta la rabo marka badanna ay noo joogto waxyaabo qaabtale inay noo yimaadeen waa laga fiicayahay maadaama aan wax dad martaqaado wahayn oo xildhibaano iyo wasiiro iyo madaxweyne noo joogaan inaan wax walba anaga aan sabar lahaano oo dulqaad lahaano waxa meesha ku jira wahay waa balaarada aada u fiicanta aada u fiicanta wax badanaa laska duunaya meeshan dadka aan dad xoolole iyo dad beerna waaye dad subahan waaye dad belna wadeed waaye inay dagaalay waxaas la oogana marna raallisigumani ayana raallika ma aha wax badan aad isku afgartay dibna ma ka jiri doono anaga marti badanaa baldi albaa joogto gobolka joogto ama degmada maadaama ay marka noo joogto in aniga aadku wixilqaanla wixii dhicaya iska dhacaya maahane waa alla meesha kujiro waaye waxaa lagu baaqayaa inaan nabadda laga shaqeeyo waxyaabaha qaarkood oo shaqaaqada hadday dhacaanne si degdeg laskii oo laga wada hadlo ama dumaan la kala qaato oo markaas maxay ka jiraan nabad lagu wada dhaqano waxaan wax walba aada balaaran labada waxaan ugu baaqaa inay nabad wada dhaqmaan ciise waa shiftaan gacmaha isqabsadaan khaasid ugu dhacaan cilalla soco maalmihii lasoo dhaafay waxaa dagaal xoogan ka dhacayay tuulada daanyeere ee gobolkaani shabeellaha dhexe kaasi oo aanan la ogan ilaa iyo haatan halka uu salka ku haayo dagaalka halkaasi ka dhacaya saada khale cismaan redio warsan magaalada jowhar wararlaka kalsoonaada koraya sheegaan anti wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya useeye qofka madaxtooyadan diyaari haytantiusaa kubaha xeylka madaxtinimada maamulka hiiraan shabeellada dhexe kaasoo dhismishay uuse ku dareerta magaalada jowhara ilwareedyayaanha qayjahan warbaahin anti madaxtooyada iyo ka qalqaaliyahayd anti cabdirasaaq cumar maxamed intiuusa hanis sharax xilka madaxweynenimada maamulka lamada gobol ee hiiraan shabeellada dhexe wararkii intaas ka daraangantii laku yaabanti maalmaha dareer is-casila suusan ka dhawaaqa musharaxnimada xilka lamadaas gobol ee madaxtinimada ilaa afar musharaya ilaa haddaan ka dhawaaqeen antiu iyan musharaxeen anteegan xilka madaxweynenimada maamulka hiiraan shabeellada dhexe aana soo hadda ka sugan magaalada jowhara wararkii sheegaan anti booqashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud usu dhowaan kaseedi jowhar ujeedsi haye sidii la dardargeli lahay dhismo maamulka hiiraan shabeellada dhexe ku hor doorashada bilo oktobara gobolada hiiraan shabeellada dhexe ayaa la sheegaa inti madaxweynaguuse ka taladaha xildhibaanada ku kooyi doonaan waybana hadda muuqatee anti lakaloo lama doona xildhibaanada sodo ilaa maxubnood oo manka hoose waanay ku kooyi doonaan gobolka hiiraanga dhinaga kalena madaxweynagii hore ee soomaali sheekh shariif sheekh axmed iyo toddobaadkan ka wajahan magaalada muqdisho ee caasimada soomaali us-oo miisaan unweel dhada doona tartanka musharaxnimada madaxweynaga soomaaliya oo lakuwada anti antidhiidi soddonka oktoobar qabanqaabo iyo diyaargarow safarka madaxweynagii hore sheekh shariif sheekh axmed yee ku dareerta magaalooyinka nairobi iyo muqdisho waybana lakuwada antila anti lahandhawaayo si ku duwan si sidii lahandhawaayo musharaxiintii hora boorarya ka qoranyiin sawirada sheekh shariif sheekh axmed oo usu weleen ka dhawaaqna musharaxnimadiis iyo diyaarintiis dareerta waybana qaarshoo si hordhac ilwareediyeen xaqiijeen warbaahinta anti guddiyo ku mid eh ololo musharax sheekh shariif sheekh axmed iyo ololo diblomaasiyad kuwaday nairobi kambaale iyo imaaraadka arabta oo fariisan hayti way banuuse kulamo la qaaday dhinayay shalduban oo kalug leh arrimo siyaasadda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo lakwada anti mar kale usaadeera magaalada muqdisho toddobaadkan gudaashe suusan ka dhawaaqa musharaxnimadiisa meelo warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kumanaan dad ayaa waybaayo iskuundhe tareena bandowla karoogi gobolka iyo hindi maamulaas ee kashmiir si uun ku qayb galaan dugowka kuri iskuolay ahaye oo la dili warbaahinta yasaska warmahayta kuri kan oo laka magacaabi jaray naasir shaafi iyo jamaadii lakawaaye magaalada sanajaar waybana laaka warmahayanti booliskiioo santo ku ulmi siyaasa iyo ka rideen kureed markiusa dugmada dhiidiya dowladana dalkaas waybaayaa jartay dhammaan qadadkii internetka ee gobolka ee gobolka keliya eye maamulaas ooye muslimiinta layin oo kayaala dalka hindiya saasoo kale dowladda waybaayaa hirtay dhammaan shirkado moobelada marka laku reeba tan iyo dowladda letaa inku badan siiye tan qof oo intiyo badan ka kasan dowladda iyo ka dhamad rabshado dareeri lama bilooda warkii isinkula dareertan akhyaarey hamiinnimaada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege anti warkan ka lamid ee dhugunsadiyareedan ku kulmaana haddii laayimiraale kunadayba siinku tabaana sidaas iyo nabadgelyo